أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عند وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما تعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد waxaanu ku dhex jirnay suurat اlanfaal ee aada uga sheekeynaysay gaswatu beder qur-aanka marka arrimahaas ayaa la tacaqiibinaya ilaan alla subxaana wa tacaala mu'miniintii la daciifsanayey oo taag darneed ilaahay waa u guuleeyey subxaana wa tacaala himadoodii ayaa sare u soo kacday gaaladiina jab ayaa ku dhacay kibirka badnaa marka marna waxaa aayaadku ay soo bandhigayaan gaalada foolxumada ay samayn jireen iyo waxa jabkaa ay ku muteen iyo kibirkoodii iyo taariikhdoodii inay jabka ay astaahilaan si looga fogaado marna muuminiinta ayaa la tashjiicinayaa oo shukriga alla la xasuusinayaa oo inay guusha iyo khayrka ay maanta ma arkaysaa ay sii wadaan oo maadaama alla ka cabsi iyo daacatullaahi wa daacata rasuuli ay khayrkan ay ku heleen inay marka ay sii wadaan oo khayrka ay kor u sii qaadaan suuradda marka arrimahaas iyo waaqicooyinkii dhacay iyo xikmada ku jirta arrimahaas ayay maaragtay ay ka hadlaysaa waana seen sheeganay qisaska qur-aanka markuu waaqaca uu ka sheekaynayo sheeko xariiraha kale waa ka duwan yahay usluub waano ay ku jirto cibro ay ku jirto irshaad uu ku jiro maaragtay xumida la iska reebo ay ku jirto wanaagga la isku geesinimo geliyo ay ku jirto asaaliib fara badan oo cajaa'ib ayaan arkaynaa bal maalan hadda aayaadkan oo kale ilaahay waxuuna tusinayaa mawaaqifta xumeed ee gaaladu ay waxay ka taagnaayeen say ugu jeesjeesi jireen ma garad iyo jabkan foosha xun inay istaahileen wa idaa tutlaa calayhim ay cala alkufaari gaalada haddii lagu akhriyo aayaatuna aayaadkeen iyo xujajka waxyiga ilaahay soo dejiyey qaaluu waxay yidhahdeen qad samicnaa waan maqalnay intaasoo sanaa maaragtay uu la akrinaayo maxamed uu akrinaayey warkiisa waan dhegaysanay laakiin ma aanan aqbalin wax hadda cusub oo qiimo la maahanen low nashaa'u haddii annaga laftoodna aan dooli lahayn laqullaa waxaan dhihi lahayn midla haada waxa uu leeyahay wax lamid aan dhihi lahayn annagu waa awoodnaa hadalka uu ku hadlaayoo kale iyo waxa uu sheeganayo inaa inaan sheeganno waa awoodnaa in haadaa maa haadaa waxaanu akhrinayo ma ahaanin wax kale ma ahaanin ilaa asaadiiru alwaliina dadkii hore shookooyinkii ay sadriyeen ay qoreen ee kutubta ay ku qoreen ee markaa laga sheekayn unbuu akrinaa maahane wax hadda jadiid ah oo maaragtay in la qiimeeyo astaahilo ma ah saas bay leeyihiin gaalada arrintaana kibirkeeda waxaa tawaliyey ninkii la dhihi jiray annadar ibnulxaaris ninkaasna wuxuu ahaa dhulmareen buu ahaa xabaaraadka iyo caajumta iyo meelahaasuu marmari jiray oo furus iyo meelaha maanta ma arkaysaa xiiro la yidhaahdo iyo dhulka ahlu kitaabka iyo xabaaraadku ka jira ayuu tegi jiray gaar ahaana caajumta markaasuu akhbaarta boqoradoodii rustum ninkii la dhihi jiray isfandiyaar iyo qisaskaasuu soo akrin jiray oo meelaha ka soo dhegaysan jiray markuu maqlay nabiga calayhi salaatu salaam oo qur-aankii akrinaya qur-aankiina qasaskii ambiyada ay ka soo buuxdo ayuu yidhi wuxuu akrinaya waa un sheeko xariiro wey amba waa idin akri karaa intuu majlis qabto u dhihi jiray aniga iga dhegaysta laakiin hadda sheekooyinkoodu waa waxay aragtayna buwaagta gaalada ku taala waa hore waxaa jiri jiray birinsi oo saasa gabaraa jirtay waa iscaashaqeen waa isguursadeen wax wada maaragtay xagguu ku guulaystay xagguu ku jaba iyo wax wada waxaa weeye aan qiimo iyo macaani iimaaniya iyo aakharo iyo maaragtay mustaqbal iyo cibaado alle aan shuqul ku lahayn qur-aanse waa ka weyn tan lafteedu iska dheh bay iska dhahayaan maahan way ogyihiin qur-aankan waa kii lagu taxadiyey oo la yidhi qul faatuu bicashri suwarin mislih bisuuratin milih waa kuwii la imaan waaye ee ka quustay ee markii dambe ay shirka isugu yimaadeen waa kii yidhi qur-aankan kaahinnimona ma ahan sixirna ma ahan wax lasoo been abuuro kara ma ahan ee markii dambe yidhi aan iska caasino aysan maaragtay caamadu aysan maqla nagu raacinina in haadaa ilaa sixrun yuufaru aan dhahno waa sixir lasoo guuriyey marka waa raggaas ragga tawaliyey ninka arrintaa tawaliyo nadar ibnu xaaris la yidhaahdo oo shaydaankaana ilaahay wuxuu qadaray subxaana wa tacaala maalintii beder in maanta ma arkaysaa lasoo qabtay sida siciid ibnu jubayr laga wariyey nabigu markaasuu marka uu tuugtay asaaradii buu ku jiray waxaana soo qabtay miqdaad ibnu aswad markii la keeno yidhi hala toogto markaasuu waa asiirkayga macnaha waxaa weeye inaan xoolo ku qaataan rabaa wey markaasuu nabigu u duceeye wuxuu yidhi allaahuma aqni miqdaad min fadlika ilaahu ku dir nabiguna wuxuu ku yidhi ninkan qur-aanku ku jeesjeesi kare jeesjeesi jiree kanaa kale wax la daaya ma ahan sidii baa loo dilay marka asaga iyo nin kale cuqba ibnu abi mucayd oo nin xun ahaa iyo qucaymat ibnu cadiy ninkaas iyo saddexoodaba waa la dilayoo niman xun oo aada rasuulka iyo waxyiba u dhiba ayay ahaayeen marka arrintaasaa tasfiihooda ilaahay loo sheegaya raalli bayna ka ahaayeen marka waa u sacbi jireen maadaama asagu uu yidhi iyaguna ay raalli ku ahaayeen waa wax ay wada yidhaahdeen waidaa tutlaa calayhim korkooda haddii lagu akriyo aayaatuna aayaadkeena qaaluu waxay odhan jireen qad samicnaa warkan waa maqalnay wax badan asagoo wax akrin aan maqalnay low nashaa annagu haddii aan doonano qulnaa midla haadaa sheekooyinkan oo kale annagu waa tixi karna waana beentooda markii lagu taxadiyo lagu caraadiyey ee la yidhi wir qur-aankan oo kale keena hadduu nebi maxamed uu soo abuurtay waa kuwii awooday fain lam tafcaluu walan tafcaluu haddaadnaan samayna weligiina ma samayn kartaane fattaqu naar alatii waadfattaqu naar alatii waciddat fattaqu naar alatii waquuduha annaas walxijaara uciddat lilkaafiriin waa ti layidhi haddaad alla awoodi weysaan qur-aanka inaad timaadaan waa mucjizo ninkii diidana waa la cadaabaya ee haddaba intay goor goortaa rumeeya in haadaa maa haadaa kani ma ahan bay leeyihin ilaa asaabiiru lawalin dadkii hore waxay qorqoreen maahane wax kale ma aha marka macnaha waxa weye ma kuwaanoo kale miyaysan jabkaan ku dhacay beder ku dhacay miyaysan astaahilin nadar ibnulxaaris in sidaa loo toogto miyuusan astaahilin ninkii kibirka badnaa ee qur-aanka saa u duri jiray asagoo wax u maciino aan jir inta lasoo qabto fallaar in lagu toogto asagoo raqiise miyuusan astaahilin wa ilaahay qofka uu ka aarsado subxaana wa tacaala cid kale inay ka aarsato uma baahno hadalladooda xamaaqada ayuu ilaahay weli noo tixayaa subxaana wa tacaala oo mowqifka xun ay ka joogaan qur-aanka iyo waxyiga iyo xaq oo dhanba wadkur xusaa la yidhi id waqti qaaluu ay yidhaahdeen allaahumma allo in kaana hadduu yahay haadaa qur-aanka iyo nabiga wa tabca calayhi salatu slam lagu soo dhoowey huwa alxaqa iyo in kaana haada alxaqa hadduu yahay huwadan waa damiiru fasli waa xaqaasoo kaa-inun min cindika agtaada ka ahaaday oo adiga qur-aankan aada soo dejisay nabigaan akhrina rasuul xaqa ou yahay fa amdir roobi oo shub calaynaa korkeenna xijaaratan dhagax oo min asamaa'i ka mida min asamaasamada xaggeena dhagax cadaaba nooga nooga soo daadi awi'tinaa waxaad noo keentaa bicadaabin aliimin cadaab wa xanuujiyo waxaa la yidhi tanna xamaaqaadkoodii ka mid taha qoraysh waa waxaa la dhihi jira ulaxlaabi wanuha dadkii caqliga badnaa markii dambena waa lagu ceebeyn jiray waxaa la yidhi adinkoo caqli sheegta waxay ahaadaa la yidhi inaad tidhaahdaan ilaahu hadduu xaq yaho nagu hanuuni laakiin inaad tiradaan hadduu xaq yahay ilaahuna cadaab taas waxa weye waa xamaaqadiinu ku tusina la yidhi ayna caqlikum xagguu aaday sababtoo qofku haddii ilaahay uu baadiyeeyo oo tawfiiqda gacantiisa laga bixiyo waxa weeye isagaaba dhibaato isugu filanba ilaa shayga xaqa hadduu wax ay xaq yihiin ilaahowna wanaagana waa faji baa la yidhaahdaa maanana halaag taasoo kale marka caqli maaha taa marka macnaha waxaa weeye dalaalkoodii ku tusinaysaa iyo mar kastaba inay istibcaadsanayeen qur-aanka inuu xaq yahay wa ficlan kuwooda maqaawiirta waaweyn abujahal iyo way ogaayeen qur-aanka inuu xaq yahay laakiin cinaad ma garata aayaddii waa kii ahayd suurat ancaam ilaahu yihi subxaana wa tacaala yacni adiga kuma beeninayaan walaakin biaayaatillaahi yajxaduun adiga kuma beeninayaan dankaa ma lahan waagii hore maaragtay maxamed amiinay ku dhihi jireen laakiin aayaadka allay beeninayaan xamaaqaad iyo waxyiga alla diidin ma garata iyo waxay eydeen ayaa u geynaya marka fa innahum laa yukadibuunaka walaakina الظaalimiina biaayaatillahi yajxaduun been kuuma nisbayna waa ogiy inaad saadiq tahay laakiin aayaadka alle aysan ogolayno waxay rabaan amar ku taaglayntii iyo dawaaqiiddii waxaas inay wataan bay rabaan waidkur xus id wakti qaaluu ay yidhaahdeen allaahuma allow in kaana haadaa huwa alxaqa in kaana haadaa haddii uu yahay ma garata alxaqa min cindik waa khabarkii kaana damiirkaas damiiru fasliyaa la yidhaahdaa ma garat oo xaq oo adiga xaggaaga ka ahaaday haddii uu yahay fa amdir roobi oo macnaa shub calaynaa korkeenna xijaaratan dhagax oo min asamaa'i kamida walciyaadu billah aw i'tinaa ama noo keen bicadaabin aliimin cadaab xanuun badan waa aayaad badanuu ilaahay ku sheego sa'ala saa'ilun bicadaabin waaqicin ay dacaa daacin bicadaabin waaqicin wuxuu ku ducaystay cadaab dhici doono ule ilaahu kee ma garat wa qaaluu rabbanaa cajil lanaa waxayna ilaahu noo soo dejila qidana ay nasiibanaa qabla yowma qidanaa min alcadaabi qabla yowma alxisaab yowmi alxisaab intaan xisaab ku imaanin bal cadaabkeen aragna ilaahu noo soo deji marka kulli waa xamaaqaad wey marka cadaabka marka ay hodorsanayaan waa cadaab caam meelo oo dadkao dhan oo baabi'iyo taasna ummadahan dambe gaar ahaan ummadda nabiga ilaahay subxaana wa tacaala uma jidaynin sidaa darteed ilaahay wuxuu yidhi wamaa kaana allahu ilaahay ma ahaanin liyucadibahum cadaab oo isti'saaliyo uu jiridgooyo kii cadaaba ma ahaanin walxaal anta fiihim adigoo dhex jooga ee waxaan idhi waagii hore ummadihii hore intii nabiyullaahi muusa ka horreeyey ama fircoon intii la halaag wixii ka dambeeyay jihaadaa la jideeyey nab walba ummadiisa inuu gaalada uu la jihaado gacantooda lagu cadaabo cadaabkii marka uu jiridgooyntaas sidii caad iyo tamuud iyo fircoon waa la joojiyo gacanta muslimiinta lagu cadaabaya saa darteed cadaabkii isti'saalka ahaa ilaahay waa uu ka joojiyo subxaana wa tacaala limaada likowni rasuuli llahi sala allahu calayh wasalam fiihi ummadna intuu nabigoodu dhex joogo lama cadaabo markuu cadaab lala damacsaya nabiga waa laga dhex bixiya marka intuu maka la joogo cadaab musta'sila kuma oosan imaan waa mid maanica min alcadaab waxaa weeye waa kown rasuulillahi fiihi wamaa kaana allahu ilaahina ma uusan ahaanin mucadibahum kii cadaabahum yastakfiruuna iyagoo istikfaarsan maanica labaadna oo cadaabka jiridda gooya ka mancinaya waxaa weeyaan waa istikfaarta istikfaartu marka waa midooda ah mas waa istikfaarta muslimiinta labada qowlba waa jira qowlka hore oo istikfaartooda ah waxaa wariyey ibnu cabbaas iyo maanta ma arkaysaa rag badan ayaa maanta ma arkaysaa wariyey oo waa maxay waxaa weeye sida ibnu cabbaas oo warinayo mushrikiintu markay dawaafayaan waxay dhihi jireen labayk allaahuma laa shariika laka labayk intaa markay yidhaahdaan oo dhihi jira qadqad war intaa ku joogsada kuma joogsanayaan waxay ku dari jireen allaahumma labayk laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamliku waa malaka intaasay ku dari jireen kabacdi waxay odhanayaan gufraanaka gufraanaka ilaahu noo dembi dhaaf ilaahu noo dembi dhaaf xadiidkanas imaam muslim iyo keyrkeed ayaa saxaabtaa ka wariyey marka waa istikfaartooda istikfaartaa marka ma ahan mid aakhara wax anfacaysa oo gaalka camalkiisu aakhara ma anfacayo laakiin adduunyaday wax taray soo munaafiqa ma aaba arkay markuu afka islaamnimada ka sheegto soo xoogaa islaamnimadaa loo daynayo gaalka markuu alla baryo oo tadarruco halaagga iyo waxyaalahaas waxaa laga yaabaa in laga dib dhigo ma garata markay badda ay ku qarqoobi rabaan waa kuwa ilaahay barbiyo ma garata haddana kabacdi shirki bay yeelayaan waa laga falamaa najaahum idaa mushrikuun maxaa loo korinayaa hadda ilaah bay baryeen subxaana wa tacaala allana caadadiisa waxaa ka mida subxaana wa tacaala inuu allabariga dadka uu ka ajiibo soo maaha muslim iyo gaalba waa ka ajiiba aman yujiibu lmudara idaa dacaa marka adduunyada bisay anfaco aakhare anficme axaadiis baana ku soo arooray gaalku waxyaalaha biriga iyo samafalka iyo waxyaalaha uu samaynayo inuu adduunyada ku intifaacayo laakiin aakhare eesh aan waxba aan maanta ma arkaysa u jirin qaarna waxay leeyihin sida daxaak iyo kayrkiisa ayaga istikfaartoodu waxba maanta ma arkaysaa tari maysee waa muslimiinta mustadcafiinta oo ku dhex jiro ilaahay waa kii yidhi low tasayaluu lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliima marka labada qowlba waa jiraan isdiidi mayso intay kufraanaka ay leeyihiin waa un war la yaqaano shirkiba ha ku dareena adduunyada unbuu xoogaa badbaadi karaa soo maa adduunyada unbuu badbaadi karaa sida munaafiqiintuba laa ilaaha ila allahu ay daahirka ay leeyihiin oon ka dhab ahayn maxay badbaadinaya adduunyada masaalixdooday badbaadinayaan ee wax laga aqbalay maaha ahlulkitaabkaba maadaama ay diin un isba sheegtaan waa tajiziyada laga qaado kanaa'istooda iyo waxyaalahooda inay haystaan haddii muslimiinta ay la heshiiyaan loo ogol yahay waa maxay magacaas adduunyaday ku intifaacaya laakiin aakharo hadday gaalnimadaas ay ku dhintaan iyagoo nebi maxamed beenisan waxay tarayaan lama arko marka qawaaciddaas caamka ay ku socotaa haddii sida ibnu cabbaas oo lagu wadoo la yidhaahdo qufraanaka qufraanakaas qur-aanka daahirkiisana ay taho khitaabka iyaga uu muwajaha uu ku yahay macnaha waxa weeye adduunyada bis unbay ku intifaacayaan ee aakharo waxba tari mayso waayo wamaa kaana allahu ilaahayna ma ahan mucadibahum kii cadaabaya walxaal anta fiihim adiga aada ku dhex jirto oo waxa weeye wujuudkaaga aada dhex joogto waa ammaan oo cadaabka uga yahay wamaa kaana allahu ilaahayna mana ahaaninoo mucadibahum kii cadaabaya walxaal hum yastakfiruuna ay dembi dhaaf weydiisanayaan dembi dhaaf weydiisadana iyaduna ammaan kale ayay u tahay markuu rasuulkii uu ka soo dhex baxay marka oo maaragtay ay soo duuleen ayagu oo duqyaankoodii ou batay markaasaa gacanta lagu dhigo ilaahay wuxuu leeyahay wamaa lahum maxaa u sugnaaday oo ka reebaya anlaa yucadibahum allaahu ilaahay inuusan cadaabin cadaabka ilaahay maxaa ka reebaya cadaabkan kii istisaalkaha ma ah waa midka la xanuujinayo ama masaa'ibta lagu ridayo abaaraha iyo sidii ku dhacday amaba waxaa weeye muslimiintu u geysanayaanoo beder midda ku dhacdoo middii ku dhacday waxaa weeye maaragtay godobtii iyo ciilkii qabtay weligood ayagoon ka aarsan aafad xumo kale tii ayagoo ciilkii la riimay oo maaragtay cutbaa la dilay iyo abulxakamaa la dilay iyo fulaana dhegta loo diray ciilkii ayagoo qaba unbaa maanta ma arkaysaa maka la furtay ilaahay marka waa cadaabay wamaa lahum maxaa u sugnaadoo oo ka reebaya anlaa yucadibuhum allahu ilaysan u cadaabaynin oo macnaa cadaab maanta ma arkaysa aan musta'sil ahayn laakiin nabar ku dhufta lagu cadaabayo walxaal hum ayaguna yasuduuna ay ka jeedinayaan can ilmasjidi alxaraam masjidka xaraamka oo cidna aysan u ogolan oo xataa markii sacad ibnu macaad sidii qisadii bedel markii aan ka sheekaynaynay intuu si uu u soo aaday nin la yidhaha umaya ibnu khalaf oo saaxiib la ahaa mase ubey ibnu khalaf miduu ahaa ninkaas saaxiib la ahaa markaasuu uri beydka aan dawaafo qisadii abijahal asaga dhex martay markaasuu uri see u dawaafaysa adigoo nebi maxamed iyo asxaabtiisa dumay abujahal meesha isku qabsadeen macnaha cidna uma ay ogolo oo dadkii muslimiintaha oo ahalka u ahaa xaraamka uma ogolo wamaa lahum maxaa u sugnaado anlaa yucadibuhu llahu ila yucadibuhum ullahu ilaahaysan u cadaabaynin walxaal hum ayaguna yasuduuna ay dadka ka joojinayaan can ilmasjid alxaraam misku xaraamka tacmiirkiisii iyo cumraysigiisii iyo xajkiisii muminiinta ay ku joogayaan wamaa kaanuu ma aysan ahaanin owliyaa'ahu owliya alla ma ahan ama damiirku wuxuu noo qoraa masjidku xaraamka owliya uma ahan ilaa waa gaal gaalow mana habboona ma garan waman adlamu miman manaca masaajid allah an yudkara fiiha smuh wasacaa fii kharaabiha ulaa'ika maa kaana lahum an yadkhuluhaa ilaa qaa'ifuun in ayagoo baqayo oo dhegta laga maaragtay laga raacayo inay soo galaan maahane inay ayagu tawaliyaan maba u ahaanin marka owliyaa'ahu waxaad dhihi kartaa ama alla uu celi subxaana wa tacaala kuwaana owliye alla ma ahan oo waa gaalowda ama beydka owliye uma ahano inay beydka ay maamulaan oo dadka ayagu ay ka xigsadaan ma astaahilaan in awliyaa'ahu maa awliyaa'ahu awliyada alla ma ah ama dadka xaramta xaramka xigtada u ah oo inay maamulaan ah ila almuttaquuna kuwa muttaqiinta maaha walaakina akarahum badankooda laa yaclamuuna ma oga marka ibnu kaiir wuxuu leeyahay yukhbiru tacaala annahum haa ahlu lian yucadibahum inay yihiin walaakin lam yuuqac daalika bihi lam yuuqic daalika bihi markii hore kuma uusan ridin libarakati maqaami rasuuli sala allahu calayh wasalam bayna adhurihim rasuulkaa dhex joogay walihaada lamaa kharaja min bayni adhurihim marku ka baxay awqaca allaahu bihim ba'sa yowma beder beder maalintaasa balaayadiisa ku tuuray faqutila sanaadiiduhum madaxdoodii ayaa maalintaa dhegta dhiigga loo diray wa usira saraatuhum shurafadoodii iyo waxaasoo dhan ayaa marka iyagiina lasoo qafaashay oo wax la gowracay iyo wax maaragtay katiinad lagu qabtay aya iyagii ay noqeen weliba dadkii yaryaraa maahane waa madaxdii waaweynoodu maqaawiirtaah wamaa lahum maxaa u sugnaado an laa yucadibuhum allahu ilaahay uusan u cadaabaynin walxaal hum ayaguna yasudduuna ay ka jeedinayaan dadka iyo mu'miniinta can ilmasjid alxaraam masjidka xaraamka tacmiirkiisa iyo cumraysigiisa iyo xajkiisa wamaa kaanuu mana ahaanin owliyaa'ahu owliye alla ma aha ama owliye xaramka inay maamulaan u munaasaba ma aha in owliyaa'uhu maa owliyaa'uhu ilaahay owliyadiisa maan ama xaramka kuwa owliye aho inay maamulaan asaahila ma aysan ahaanin ila almuttaquuna kuwa muttaqiinta muttaqun baa weli ah alaa ina wliyaa allahi laa khoofun calayhim walaa yaxzanuun aladiina aamanuu wakaanuu yattaquun marka weli haddii la rabo waa qofka in taqwo laga helo amaa mid batroolkii saliidda isku daraya oo xalaam iyo xaraa xaraam iyo xaraan kale aqoon oon caqli lahayn ee fisaqa iyo inuu suulashiisa uu ku kaasho kitaabka uu ku joogsado maaragtay ugu dhowaanaya isagoo karaamaad shaydaaniyo ku helo kuwaasoo kale owliye ma ahaan marka haddaba beytkii waxay ku hayaanu ilaahay noo sheegay inaysan owliye alla ahayn beytkana aysan weli ahayn diinna aysan meesha aysan ku haynin ee waxooda alaaciib ay tahay licib iyo lahwi ay tahay ayuu ilaahay noo sheegaya wuxuu leeyahay wamaa kaana ma ahaanin salaatuhum salaadood cinda albeyti beytka agtiisa ay ku tukanaan ilaa salaad sharciga ma tukanayaan ilaa markay dawaafayaan ilaa mukaa'an foori iyo wa tasdiyatan sac maahan cibaadaadkii alle oo diinta hore waa inxiraafiyo beydkii marka ay dawaafayaan beydkaa marka ay dawaafayaan waxa qurbaankooda so hadda markii la dawaafo ilaahay lama xuso mid daaciyaho ilaahay baryayo mid nasahaayo ilaahay nasahayo mid tahallisanaayo mid istikfaarsanayo soo maaha ayagu beydka markay dawaafayan awal horta waa qaaqaawan ayagoo qaaqaawan macal gabdhihii ayagoo qaaqaawan ayagii dawaafayaan midda kale waa foorinayaan weli foori caadi maahane sida waa aragtay ciyaalo suuqa intay afka ay maaragtay saasoo kale ay suulasha iyo saasoo kale ay geliyaan ayay fii leeyihiin marka oo foori aada iyo aada u dheero maaragtay foori aan ku arki jiray ilmaha ciyaalka waxaad ka maqlaysaa halkaasoo kale faraha inta san yidhahdaan fii si qaab daran oodan adigaba keeni karin ayay u leeyihin iyo sacab waxaasaa marka cibaada la dhigta marka beytka waxay ku hayan waa munkarka iyo dadka inay marka ay dhibaan walidaalika dadka diintooda ka yeeshay maaragtay sacabkaas iyo islulka iyo lulka dhulka in maaragtay cagta lagu dhaco iyo hiihaa iyo waa baabkaas oo kale waa markii shaafici la weydiiya baqdaad bal ka waranaa layi baqdaad waxaan ku arko dhahay waxa la yidhaahdo taqbiir boor un la kicinayo bus iyo siiga la kicinayo cagta inta la iskula dhurto jaanta la iskula rogo markaa bus iyo siica laga kicinaayo axdatahu zanaadiqa ay soo darisiin ama mubtadacada ayaa baqdaad kusoo arka wada marka waa markay xadrada iyo cag dhurta la dhiga iyo huuhaada iyo ha-da waxaas markii ay keeneen halkaasna waxaa iyaguna isticmaali jiray yahuudda la yidhaahda sida tafsiirka jumulka uu dhigayo markii dibigii ay dabayshi ay ku dhacday ee maaragtay aahaartii rasuulka uu ku shubay ninka la yidhaahdo saamiri ayuu qayliyey ma garan jasada lahu quwaa markaas iyaguna ka daba qayliyeen ka daba xadreeyeen tamaayulka iyo waxaasoo dhan marka halkaas waa shuqul ama yahuud ama mushrikiin laga keenay salaada muslimiinta iyo ducadooda waa midaan ahlu sunnada aan ku arkayno tartiib masaajida in wax lagu akrinaayo darsi la wada dhegaysanaayo qur-aan salaad lagu jiro qof walba inuu dikrinaayo waa midkaan sida hadda masaajida ahlu sunnadu ay sameeyaan sida laga soo gaaro wey amaa quuqaaqdan oo kale iyo maaragta muusiqa iyo kamanada cibaado isku jira waa alaabta shayaadiinta way wamaa kaana ma uusan ahaanin salaatuhum salaadooda waxay salaad ku sheegaan cinda albeyt guriga mar markay joogaan beytka xaraamka oy dawaafay weliba camalkii ugu fiicna ay ku jiraan ilaa mukaa'an foori foolxumo badan iyo wa tasdiyatan sacab marka hadday cibaadadooda ay taas tahay kufrigoodu marka muxuu noqonayaa marka cibaadadooda haddii ay saas tahay fakayfa yakuunu kufruhum marka waxaa la yidhi faduuqu dhadhamiya alcadaaba cadaabka dhadhamiya midkan hadda idinku dhaca oo beder ah dhadhamiya bimaa kuntum waxaad ahaydeen bisababi maa kuntum waxaad ahaydeenoo takfurunoo kuwii ku kufriya dhadhamiya hadda kuwii aakhara tegana sidii nabiga uu sheegay calayhi salaatu wasalaam cadaabbay maanta ma arkaysaa ay ku jiraan nabigu markuu ceelkii gorofka ahaa ku guray waa kii abujahal i wada dhawaaqay xadiid saxeen ku yaala oo yidhi laqad wajadnaa maa wacadanaa rabbunaa xaqan fahal wajadtum maa wacada rabbukum xaqan wixii ilaahay noogu yaboohayey guushii dadkeennii dhintana inay janno ay galeen waa helnee adinka wuxuu ilaahay inkugu yabooho guuldarradii iyo kuinta inay naar galaan maanta ma arkaysaa ma hesheen markuu yidhi ninka la yidhaahdo abu sufyaan uxud yoomun biyoom nabigu wuxuu yidhi waxaa ku tahay laa sawaa'a wax isla eg maaha qatlaanaa fi ljannati waqatlaakum fi nnar annaga dadkeenna la ka dila jannay ku jiraan buu dhaha adinkana qatladiinni naaray ku jiraan marka dhadhamiyaa la yidhi kufrigiina maaragtay sababtiis waxaa ku dhamiseen oo jabka oo kasoo waaqsi iyo aarsi midna aan lahayn kuwii dhintana ay cadaab ay galaan taa dhadhamiya haddaba ilaahay haddana aayadahan wuxuu noogu sheegi doonaa subxaana wa tacaala gaalada hadda intaasay khibo iyo maaragtay alaab la isku dubarido iyo taagtiig fara badan iyo xoolo la jamciyo ayay ku bixinayaan diinta si ay hor istaagi lahaayeen laakiin shalaytaa ka raaci doonto ina aladiina kuwii kafaruu kufriyey yunfiquuna way bixinayaan amwaalahum xoolahooda way nafaqaynayaan liyasudduu say u jeediyaan dadka uga jeediyaan can sabiililah jidka alle in ilaahay la rumeeyo la caabudo rasuulka la raaco asxaabta la mid noqdo muslimiin la noqdo ayay ka jeedinayaan kufri iyo shalay la rabaan maxay ka dheefi doonaan fasayunfiquunaha way bixi doonaan haddana waa ay bixiyeen oo abujaal waa kii hadda xoolo badanoo soo qaatay soo socodkana way bixi doonaanoo safarkii xataa uu la baxsaday abu sufyaan raggii intay u tageena waxaa la yidhi xoolaha noo aruuri maxamed iyo saxaabtiina uga soo aarsan doonaa uma takuunu waxay ahaan doontaa calayhim korkooda xasratan shallaaytay ku noqon doontaa uma yuqlabuuna waa laga adkaan doonaa marka maxay ka heli doonaan ilaa nihaayadoodii saasay isku dhammaatay ina aladiina kuwii kafaruu kufra yunfiquuna way bixinayaan amwaalahum xoolahooda waa weligood waa wax taaganoo haddaba aada u jeedaan intaasoo amwaal daa'ilaa la bixinaya intaasoo jawaasiisaha la qoranaya intaasoo fasaadaha la samaynaya kullu maxaa loogu bixinayaa liyasuduu can sabiili illah jidka alle in laga yido qof laa ilaaha ila allah yidhahdo in laga waayo ama qof salaad tukanay ama qof toosan yidhahdo islaamkaa fiican in laga waayo saasay u bixinayaan fasayunfiquuna way bixi doonaan ilaa yowmina hada ila almustaqbal ilaa an yarita llah ardaban calayha uma takuunu waxay ku noqon doontaa calayhim gaalada korkooda xasratan shallaayto uma yuqlabuuna marka ugu dambana waa laga adkaanoo guuldaray ku dhammaanaya aakhara markii la gaarana waa tana waaladiina kuwii kafaruu kufriyana ilaa jahanamo jahanamo intii ku ah ayaa yuxsharuuna loo soo kulminaya hadhow waxuu gaal oo bato kii ugu horreeyey kan ugu dambeeya waxa uun loo soo arurinaya dhammaantood waa uun jahanamo wey maxaa gaalada jannada jahanamo loogu aruuriyey muslimkana jannadii loo geeyey adduunkan waa la isdhex yaalaa laakiin aakhara waa la kala soocmayaa liyamiiza allaahu ilaahay inuu sooco alkhabiisa kan xun min adayibi kan wanaagsan inuu ka sooco wayajcal alkhabiisa kan kan xuna uu yeelo bacdahu calaa bacdin mid isdul saaran fayarkumahu ou isdul saaro jamiican dhammaan ma garata fayarkumahu jamiican dhammaan intuu is-aruuriyo dusha uu isaga raseeyo fayajcalahu markaa uu yeelo fii jahannama jahannama uu yeelo ulaa'ika kuwaasina humulkhaasiruun waa kuwa khasaaray marka horta adduunkan oksijiinkaa la wadaagsanaya biyahaa la wada cabaya risaqaanaa la wada cunaya dhulka korkiisa waa la saar mumin iyo muslim iyo gaalba laakiin hadhow aakhira markii la taago la gaaro waa la kala soocmaya wamtaazu lyowma ayuha almujrimuun samana arkin ka dhex baxaa laleeyahay muslimiinta maxaa muslimiinta maxsarka iyo meel gooni idin geeya bax alam axad ilaykum yaa bani aadam anlaa tacbudu shaydaan marka wixii gaal haayoo dhan waa la kala saaray kolle hadda axaadiidu inoo sheegaysaa sida lagu kala saarayo qolo walba waxay caabudi lahaanay raacayaan qoladii kawaakib caabudi jirta kuwii kale hadhow yahuud iyo nasaare qolo walba saliibkoodii iyo mucatabkooday raacayaan munaafiqiintii muslimiinta soo haray soo maaha calaamu ilaahay u sameeya wey shafaacan saacaas ay ku aqoonayaan soo maaha markay sujuudaan muslimiintii munaafiqiintii ay sujuudaan mu'miniintii munaafiqii sujuudow ku haraya munaafiqii sujuudo soo kor waa la iskala reebaya waa la kala haraya marka waa la kala harayaa marka waaladiina kuwii kafaruu kufrina ilaa jahanama jahanama imtikaa yuxsharon loo soo aruurinaya muxuu ilaah u soo arurinaya liyamiiza allaahu ilaahay inuu sooco alkhabiida kan xun min dayib uu ka soco khabiidka meel la isugu geeyey wayajcala ou yeelo alkhabiida bacdahu calaa bacd waa la isdul saaraya qaarba qaar kale fayarkumaha uu isdul saaro isku dul raseeyo jamiican dhammaan ee yajmacahu kulluhu marka taraakub iyo taraakum waa isku mid taraakama shay wux marka isdul fuulaan iyaga dhammaan ay buur ay noqdaan fayajcalahu markaas ilaahay wuxuu yeelayaa fii jahannama jahannam gaaladii oo dhan oo aruursan laga yaabo waqtigii aadam ilaa hadda wixii gaal ahaa ilaa qiyaami saaca jahannamaa lagu aruurinaya ulaaika kuwaasina humulkhaasiruuna kuwii khasaaray wey alla subxaanahu watacaala weli tacqiibaadkii gaalada ayaa la wadaa sababtoo ah markii guuldarradu ay ku dhacday ayaa waxaa la isdhihi karaa guuldarradan maxaa keenay guuldarradan kufri iyo shar unbaa keenay marka shartii inay iska jiraan qofkii toobad raba gaalada qofkii muslimana oo ku cibro qaato uu yidhaahdo khadka fiican haddii aad ka leexato in arrintaasoo kalena adigana ay kuu dambayso gaalada raadkeed haddaad qaadid iyadoo kalea kuu dambayso oo hadda muslimiintii markii laga waayey islaamnimadii ku toosnaada ee maaragtay wax badan la khalday oo diintii iyo daacadii la iska layacay ee wax badan oo akhlaaqiyaadka gaaladii lagu raacay hadda waata guushii seegtay walciyaadu billah qul waxaad tidhaahdaa liladiina kuwii kafaruu kufray waxaad ku tidhaahdaa in yantahuu kufrigan iyo balaayada haddii ay ka joogsadaan yuqfar lahum waa loo dhaafayaa maa qad salafa wixii soo hormaray marka taa waa naxariista alla subxaana wa tacaala oo xadiidka waxay la macfasiraya alislaamu yajubu maa qablahu ama yahdu maayahdu maa qablahu islaamnimadu wixii ku horreeyey oo dembey waa duminaysa taasina waxa weli marka islaamnimada qofka ay wanaagsanaato waa soo maaha marka wixii hore ilaah waa idin dhaafaya waxba ha dhihinina maaragtay qaladaad soo samaysee hadda iyoba maaragtay waqtigaanba toobaddu waa furan tahay qul yaa cibaadiya aladiina asra qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illah min raxmat illah iyo xadiidkii in allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir haddii ama tmawaanic towba khaasa aysan ku imaano inuu dhul yeeriyo ama midii caamka ahaynoo geerida iyo waxaas aysan ku imaanin ama qoraxda galbeed ka soo baxday ama daabadii wa in yacuuduu hadday marka gaalnimadii iyo debdarradii u laabtaanna faqad madad way tagtay sunnatu lwaliina dadkii hore sunnadoodii waa ay tagtay sidii bayna ku soconaysaaho qofka muxiqaana in maanta ma arkaysaa loo gargaaro mubdilka mucaadiga ilaahay iyo rusushiisiiyo mu'miniintiisa loo caloobaayana in hilfaha loo qaado sunnadaasi sunno horoo tagtay oo la yaqaano wey sidayna maanta ma arkaysaa ku soconaysaaho walan tajida lisunnati illaahi tabdiila sida aayaddii kale ahayd sunnada alleh iyo dariiqadu ilaahay wax ku socodsiin jira oo xaq ah marnaba isbeddel ma ka helaysid wain yacuudu hadday u laabtaan gaalnimadoodii iyo muxaarabada alla iyo rasuulka u la xarbinayaan faqad madad way tagtay sunnatu lwaliina sunnadii hore halkaan marka muuminiintaa loo soo jeesta marka gaaladii cabbaar ah lasoo maaragtay hilfaah loo qaado shartoodii iyo balaayadii loo tusay muuminiintii marka macnawiyaadkoodaa sarreeya waa ay guulaysteen khayrkii iyo itibaacii rasuulka calayhi salaatu salaam cibaadadii alle iyo jihaadkii diinta alle ay ku bixiyeen miraheedii waa la arkay marka waxaa leeya waqaatiluuhum gaaladan la dagaalamo wada kusii wada ha ka joojinina waa saad ula barateen wa xataa laa takuuna ilaa laga waayo oysan ahaan ee xataa laa tuujada ilaa aan laga helin kaan macnaa wujida waay waa midii taamka aheed waayo fitnatun ilaa fitna laga waayo oo dadka dad diinta ka fidneeya la waayo wayakuuna ou ahaado addiinu hoggaansanka iyo diinta oo dhanna kulluhu dhammaanteed lilaahi ilaahay u sugnaado fa in intahow gaaladii marka hadday ka joogsadaan kufriga ay soo islaamaan oo xaq qaataan fa ina allaha alla bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan basiirun waa kii u jeeda wain tawallow haddii aada jeesataan oo gaaladii ay jeestaan faclamuu waxaad ogaataan haddaad jeesataan gaalow faclamuu waxaad ogaataan anna allaha alla mowlaakum haa wainta wallow gaaladii hadday marka jeestaan way oy xaqii ay ka jeesan waayaan oo adinkuna aad subtiga u qabataan faclamuu ogaado anna allaha alle gaaladii macnaa hadday jeestaanoo xaqi ay ka jeestaan faclamuu ogaada mu'miniin haddii aad tihiin anna allaha alle mowlaakum naasirkiina wey nicma almowlaa mid oo mowlo ah oo arrintiina tawaliya oo gacanta idinku dhiga isagaa ugu nicmad badan oo ugu fiican wanicma nasiiru mid u gargaarana isagaa ugu fiican mu'miniintii marka macnawiyaadkoodaa sarreeya aada iyo aada guul iyo rayrayn bay joogaan marka mas-uuliyadii iyo dhulkan islaamka inay ku fidiyaan iyo gaalada sayba u baacsadeen in loo sii baacsado oon laga harin ayaa lagu tirtirsiinaya oo waad aragto dadku marka guusha ay helaan xaraadintu aaday u macaantaha way sahlanta laakiin qofku markii uu soo jabo dhibaato fara badan baa lagala kulmaya soo maaha hadda guul iyo rayrayn baa la joogaa marka waxaa leeyahay sidaad gaalada dabadaba ugu dhigteen ood u jebiseen weligiinba dabada hayma la dagaalama ilaa wax diinta dadka fidneeya laga waayo ilaan gaalada dadka diinta ka fidnayn jirta qofkii islaam cadaab dhulka ka eri gaal ka dhig saa samayn jiray marka jihaadka waxaa loo jideeyey ilaahay in la caabudo subxaana wa tacaala oo qofna aan diintiisa laga fitnayn oon lagu imtixaan oon diinta dadku xorriyo u haystaa midda kale diimaha kale oo dhanna waa wada baadil dadkana ilaahay in loo hogaamiyo waa kuwii saxaabada u dhihi jiray markii uu fursiga madaxdooda ay weydaan maxaa u socotaa in allaha bacaanaa linukhrija alcibaada min cibaadati alcibaadati ilaa cibaadat illah ilaahay wuxuu noo soo diray dadka is-addoonsiga iyo boqor fulaan caabud intaan ka bixinno inaan maanta ma arkaysa aan u bixinno ilaahay maanta ma arkaysa in la caabudo aan u bixinno keliya oo dayaanaadkan kaloo faraha badan ee baadilka ku dhinsan ee makhluuq in la caabudo ku dhisan markaa inay meesha ay ka baxaan taas baa marka ayay diinta hadafkeedu ay tahay fitna la waayo hadday joogsadaan marka gaalada oo ay muslimiinta isu dhiibaan ama jizye ay dhiibaan oo diinta cadaadiska ay ka joojiyaan soo maaha ilaahay waa u jeedaa waana laga aqbalayaa jizyada oo yahuud iyo nasaare ahlukitaabka waa laga aqbalaya jizyada majuusna waa laga aqbalaya sida raajixa oo madaahibta ay ku tagtayna waxaa weeye xataa mushrikiinta haddii ay jizye ay bixiyaan oo dagaalka diinta ay joojiyaan cala alqowl araajix min qowli lculamaa ayaga laftooda waa laga qaadanaya ila majuusa hadda ay carabta mushrikiinta ahaa iyo mushrikiinta wax u dhaxeeya maanta ma arkaysaa malaha saa darteed laa ikraha fi diini waa sax wey qofkan diinta lagu dirqimaya isaga fiidaad laakiin maxaa la diida dadka inuu ka fitneeyo hadduu fitnada ka joogsado uusa diinta muqaawamaynin ee jizyana uu iska dhiibo ama uu islaamaba waa laga yeelayaa marka marka diinta jihaadka waxa loo jiday waxaa weeye inaan qofna diinta laga fitnayn dayaanaad kale oo dadka lagu qasbo lagu baadiyana aysan jirin diinta ilaahay iyo sharcigiisa loo khuduuco imaa qofku asagoo mu'mina ama asagoo gaaloo jizya dhiibaya sharciga kale u khuduuco asagu wuxuu qalbigiisa ku haysanayo ilaa uu iimaanka uga qanco haba rumeeya adib insha alla marka macnahaas waa macno aada iyo aada u muhiim aho fikrad waxaa jira dadku ay yidhaahdaan oo gaalada laga qaato islaamku dadku diinta ku qasbaa ma garan marka ilaahay subxaana wa tacaala horta isagaa macbuud oo xaq wax kalo in la caabudo maba jiraan saas ay tahana iimaanka cidino qofka kubaa qasbi karo laakiin jihaadka waxaa loo jideeyey dadka inaan diinta aan laga fitnaynin oo qofku diintaa faafaysa oo faraha ka qaado haddou rabo ou rumeeyana alxamdulilah haddii kalena oo maaragtay isdhiiboo muslimiinta jizyo isugu dhiiboo sharciga karo oo maanta ma arkaysa oo ku soco aayaddan marka ilaahay wuxuu yidhi waqaatiluhum xataa laa takuuna fitna fitnadaa dagaalku waa inuu fitno ou baabi'iyo waa dagaalka gaalada amaa dagaalka muslimiinta dhexooda asagu fitna u siyaadiya walidaalika ibnu cumar iyo saxaabo badan sida imaam bukhaari ou ka warinayo aadaa fahamkooda u badan oo u dheera aada iyo aada u baliiq u ah waxaa dhacday waktigii dagaalkii jamali oo dhacay oo cuhmaan labin radi allahu canhu ee dhinac caaisho radi allahu canha iyo dalxa iyo zubayr iyo meel ay ka ahaayeen iyo cali radi allahu canhu iyo kabacdina mucaawi iyo cali waqcadii safayn safayn meesha la ama jamal inay saxaabo badan oo ka mid yahay cabdullahi bn cumar abu hurayra sacd bin abi waqaas usaam bin zayd ay diidi jireen dagaalada iyo waktigii kaloo ibnu zumayr iyo reer bani marwaan ay ishaysteen iyada markuu mucaawiya u dhintay kabacdi oo yaziid binu mucaawiya uu qabsaday lixdankii iyo wixii ka dambe ibnu cumara hadda meesha isagaa marka waktigii dambe ilaahayna cumriou siiyey nin hadda aabbihiisna cumar oo ahaa isaguna nin hadda diinta sida aabbihiis ku xoog badanoo ah dadka intay u yimaadeen waxaan maa wax ka qabati adaaba maaragta dadka dhanba kusoo fiirinayaan oo dagaaladan wax ka gesho miyaadan ilaahi soomali waqaatilum xataa laa takuuna fitna markaasu wuxuu dhihi jiray qad facalnaa calaa cahdi rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam ma garat waktigii rasuulka waan samaynay ilaa fitnadii ay ka baaba-do amaa adinka miya waxaa u dagaallamaysaanu dhahay xataa takuuna fitna ilaa fitna ay ka dhacdo muslimiintu markays kasoo dhex noqdaan fitna imaanaysa wayakuunu diinu ligayri illah ilaa muslimiintu marka iyagu is cunaan gaaladii baa marka meesha qabsanaysa amarkoodii baa maanta ma arkaysaa ka soconay marka walidaalika bararka ay fitnadu ay timaado allaha naga bixiyo ilaah laguma soo celiye arrimahaasoo kale in loo baraarugo oo mar haddaad aragto muslimiin uun bir isu qaatay ha u malaynina inuu khayr uu ka imaanayo marnaba in laga joogsado unbaa maanta ma arkaysaa ka wanaagsan sidaasayna maatay salafkii ay maanta maaragtay ay dhihi jireen waana faham aada iyo aada saa'ib u ah weeye allahna waafajiyo waqaatiluuhum la dagaalama gaaladii xataa laa takuuna ilaa uusan ka ahaanin fitnatun fitno oo yakuuna diinu kulluhu lilah fain intawahow gaaladii haddii marka fitnadii ay ka joogsadaan oo islaamaan ama jizye ay dhiibaan fa ina allaha alla bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan basiir waa u jeedaan wain tawallow hadday jeestaan oo xaqi ay ka jeestaan macnaha la dagaalamoo lasii daba raaca wey dagaalka gaalada lasii daba kaca faclamuuna waxaadna ogaataa anna allaha alla mowlaakum alla inuu weligiina uu yahay kan idinla jira oo arrintiina tawalinayo gacanta ku hay inuu yahay uusan idinla yacaynin maadaama aad jidhkiisa ku dagaalamaysaan nicma almowlaa nmowlo cid arrinteeda tawaliya alla midka ugu nicmo badan ugu khayr badan weeye wa nicma nasiiru cid wax gargaartana waxa ugu nicmo badan ay allah allah subxaana wa tacaala ugu gargaar badanoo ugu maanta ma arkaysaa ee owliyadiisa ugu soo gurmo waclamuu annamaa hanimtum waclamuu waxaad ogaataan annamaa hanimtum waxa aada animase haniimaysateen oo min shay-in shay ah xukunkiisu waxaa weeye fa anna lilaahiba u sugnaaday khumusahu khumuskiisa walirasuuliba u sugnaaday iyo walidilqurbaa qaraabada kuwa u saaxiibkaa iyo walyataamaa mat- maaragtay agoonta ayuu u sugnaaday iyo walmasaakiin masaakiintu u sugnaaday iyo wabni sabiili dadka jidka ku jooga oo musaafiriinta xukumkaasu ilaahay jideeyey ee qaata waay waa in kuntum haddii aad tihiin aamantum billaahi kuwa ilaahay rumaysan iyo wamaa anzalnaa wixii aan soo dejinay calaa cabdina addoonkeenni moxamed aha yowma alfurqaani maalintii kala baxa ee xaq iyo baadilku ay kala baxay ee gaaladii abujahal uu hogaaminay laga adkaaday haddaad rumaysan tihiin waxa la soo dejina hadda waa nasrigii qur-aankii malaa'igtii wax badanoo ilaahay uu soo dejiyo subxaana wa tacaala yowma altaqa aljamcaani labadii maaragtay ciidan maalinta ay kulanta ay kulantay wallaahu ilaah oo markaa muslimiinta u gargaaray ayagoo taageer wallaahu ilaahayna calaa kulli shayin shay kastaba qadiirun ku awoodo waayo qudradiisa waxaa ka mid a inuu muslimiintii oo ducafaa mustadcafiina oo taag daran ilaahay inuu u gargaaro awoodda uu siiyey gaaladiiyo xoog leh oo kibir ka badanna ilaahay subxaana wa tacaala inuu jab uu ku dhufto ilaahay subxaana wa tacaala jilbaha dhulka ugu dhuftay halkan marka waa annagii soo sheegnay suuradda bilowgeeda in khaniimadii laysku khilaafay khaniimana asalkeedu waxay ka timid waxyaalaha qofka soo gala naflina waa la yidhaahdaa oo qofku soo kasbado maca maalan haddii aada socoso oo dadkan hadda dul meelaha cariga soo aaday waddanka ama kenya ama meel kas ha aaday waxay soo doonteen wax aysan gurigooda ka heli karinoo kasbiina wax soo uu soo shaqaysto wixii marka uu kusoo guulaysto la soo noqdo waa haniimo ma garan marka de gaaladii markii lala dagaalamay ajarkii waa ajar jihaadkii taasaa udhi karnaa ajarka aakharaa udhi karnaa waxaan kale marka waa haniimo oo ziyaada marka qofku hadduu wax soo waayo wuxuu dhihi jiray wax kale intaan soo waayo nabad haddaa kusoo noqdaa hanii haniimo ii noqotay sidii ninkii dhihi jira maaragta yani laqad duftu laafaaqa xataa raditu min alhaniimati biliiyaabi meel walbaan soo maray sacuudi u tacaburay afrika aaday south africa aaday yurub markii dambe nabad un haddaan la soo noqdo ayaa buro qabaahu leeyahy qofka haddii lacala uu wax soo waayo wax macnaha uu soo wax kasbi waayo marka haniimadii maadaama la isku khilaafay oo yidhi ilaahay subxaana wa tacaala qul anfaalu laahi waarasuul qaabkii loo qaybinaayey ayuu halkan uu ku sheegaya subxaana wa tacaala laba qowlaa markii jirtay oo wakhtigaas haniimada waa la wada qaybsadee rasuulka unbaa qaybiyey ee kabacdina aayaddan lagu nasakhay qowlkana maa kale aayadda lafteedaaba ilaahay soo dejiyo ilaa isla maroo suuraddu ay soo degtay badankeedee saas marka saana lagu qaybiyey markaasuu ilaahay subxana wa siyaaq aayadda ka muuqatana hadda waxaad moodaa inayba sidaan lagu qaybiyey oo waxaad moodaa inba maaragtay markii khaniimada xukunkeeda raalli ku ahaayee la dhahayey oo xukunka qaata nasrigii iyo waxyaalahaasaa la xasuusiyey oo macnaha waxaa la leeyahay dee nasriganba ilaahaa keenay adinku xoogaa inaad ka lexleexataan baa rabteen sidaa darteed maadaama nasriga la uu keenay haniimadana allah xukumee ka leexda faraha ka qaado sida ilaahay ku xukumay qaato oo waa maxsaa ilaahay ku xukumay waxaa weeye xoolaha markii lasoo hanimaysto shan meeloodaa loo qaybinaya shan meelood khumus ilaahay rasuulkiisaa iskale macnaa alla subxaana wa tacaala waxa gooniya qaadan maayo laakiin kan rasuulka waa rasuulka loo dhiibayo khumuskaa marka rasuulku wuxuu uga baahan yahay isaga nafsadiisa iyo ahalkiisa waa haniimo waa meesha oo asagoo de raashinkiisaba uu ka quuto waa afdalulmakaasib sow maaha qaarna dawilqurbada iyo masaakiinta qarabadiisa waa nabiga calayhi isalaatu wasalaam iyo masaakiinta wixii kalena nabigu calayhi salatu wala masaalixda muslimiintu yeelay isaga qeybtiisa markii lasii kala qaybiyo jihaadka wuxuu ku biiriyo dadkan maaragtay oo awoodda dheeraadkaa qabtay ee nabiga anfaasha u magacaabay maaragtay wax dheeraada in la siiyo wuxuu ku bixiyo waxyaalahaas wey arbacatu akhmaasa kaleeto shan meelood markii loo qaybiyo meel markii ilaahay rasuulkiisa loo dhiibo ma garat inta kale dadka goobta markaa joogo dagaalka ka qayb qaatay oo ragga ah ee haweenkuna aysan ku jirin addoommadana aysan ku jirin ee goobta joogay ayaa marka loo qaybinaya see loo qaybinaya qofka hadduu faras leeyahay farasku laba sahmiyuu leeyahay hal sahmina isagaa iska leh qofka lugtaa ama oon faras wadan ilaa farasku tikidhi ka weyn oo ka dhegan yahay asaguna hal sahmi ayuu leeyahay fay baa isagana jira waa noo imaan doontaa fayga hanimadu waa wixii xoog gaalada loo qato muruq looga qaataa la yidhaahdo amaa fayga suuratulxashr noogu imaan doono waa wixii gaaladu ay ka cararto muslimiintu si ishal ay ku soo qaataan taa rasuulkaa iskale rasuulka haddii uu maanta ma arkaysaa tii alla u timidna imaamka ayaa ku tasarufaya oo gacanta ku dhigaya oo qaraabadii rasuulka iyo masaakiintii waxbaa laga siinayaa masaalixda muslimiintana waa lagu bixinaya wuxuu kaloo rasuulku xaq u leeyahy waxa yidhaha safiy wuxuu asagu ka doorto haniimadaas wixii asagu uu ka doorto ama faras wanaagsan ama maaragtay addoon wanaagsan ama addoon wanaagsan wixii rasuulku uu ka doontona safi ayaa la yidhaahdaa wuu ka qaadan karaa nabigu calayh isalaatu wasalaam marka axkaamtaasay leedaho kitaabka aljihaad ayaa maaragtay lagu dhigaa jihaadku axkaam badan oo leeyahay dadaa waxay u haystaan jihaadka iska taxmiis oo keliya axkaam badan oo leeyahay goormaa la dagaalamaya see loo qaybinaya goorma iyo waxaasoo dhan waa axkaam waaweyn oo kutubaha fiqiga baab weynu kitaabuuljaraaxa baab weyn uu ku leeyahay qofku inuu bartaa loo baahan yahay aada iyo aad si axkaamtaasoo kale u ogaado waa laga maarmaan marka hadda axkaamtii qaniimada ayuu ilaahay noogu sheegaya subxaana wa tacaala waclamuu waxaad ogaataan annamaa hanimtum waxa aada soo haniimaysataan oo gaalada aada xoog uga furataan oo minsheya wax walba ah wax walba wixii lasoo hanimayso meeshaa la keena qofku ma khiyaani karo fa anna lilaahi marka waa waxaa loo qaybinayaa shan meeloodaa loo qaybinaya ma garat shan meelood markii loo qaybiyo fa anna lilaahi khumusahu lirasuuli oo u sugnaatay khumuskiisa iyo walidilqurbaa qaraabada iyo walyataamaa agoonta iyo walmasaakiin ibni sabiil marka intaa rasuulkaa loo dhiibaya calayhi salaatu wasalaam yacni magaca alle waa tabaruk ayaa loo keenee wax gooniyoo ilaahay meel loo dhigaayo ma laha qaar aa culimmadu waxay yidhaahdaan qaybta alle kacbadaa lagu waxayna laakiin qowlkaas waa qowl marjuuxa rasuulkaa loo dhiibaya calayhi salaatu wasalaam rasuulku markaa isagaa qaarna iska leh khumus qaar kalena qaraabada iyo qaraabadiisa weliba oo banu haashim iyo banulmuqalib labadaa ayaa lagu bixinayaa marka iyo masaalixda muslimiintu agoontii iyo masaakiintii wixii asaga qaybtiisana wuxuu ka isticmaalo maahane waxaa kale nabigu calayhi salaatu wasalaam muslimiinta maslaxadooda iyo jihaadka hubka iyo awrta la fuulayo iyo fardaha waxaasuu nabigu uu yeeli jiray haddii rasuulka uu dhintana calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye qaybtii rasuulka ninka imaamka ah ayaa gacanta ku dhigaya oo asaguna wixii uu ka isticmaalo maahana waxa kale masaalixda muslimiinta ayuu ku qabanaya marka axkaamtaasay leedahay faygana waxaa weeye rasuulka oo dhan baaba loo dahay maa afaa allaahu calaa rasuuli min ahli lquraa falilaahi walirasuuli walidilqurbaa walyataama walmasaakiin marka dadka duulaanka waxba kuma lahan waxaa kaloo leeyahan dhahna rasuulka safiy wax la yidhaahdo wixii haniimada uu ka doorto asrada waa noo imaan doonaa suurada aakhirkeeda ayaa iyadana axkaamtooda ay noogu imaan doontaa markaasaan hadhow sheegi doonaa insha allah waa marka xukunkaas qaataa layidhi in kuntum haddaatiina aamantum billaahi ilaahay kuwii rumaysan iyo wamaa anzalnaa waxaan soo dejinnay calaa cabdinaa addoonkeena yowma alfurqaani maalintii kala baxa waa maalin weyn oo xaq iyo baadilka uu kulmay ay kala baxeen ee baadilkii la jibeeyey yowma altaqal jamcaani labadii jamaaco markii ay kulantay wallaahuna ilaahay calaa kulli shayin shay kastaba qadiirun ku awoodo wey goormay kala baxeen oo xaq iyo baadilkii ay kala baxeen waa maalintii beder weeye id waqti bay kala baxeen xaqi iyo baadilka ama wadkur xasuusow laakiin tii hore in kuntum aamantum billaah wamaa anzalnaa calaa cabdina yowma alfurqaan maalintaas oo yowmaalfurqaanku waa maalintaas wey oo xaq iyo baadilku kala baxay id waqti bay xaq iyo baadilku ay kala baxeen oo yowmaalfurqaan antum aada haydeen bilcudwati dunyaa taagga soka oo madiino wahum gaaladiina bilcudwati luusa quswaa taagga xoogaa fog oo dhinaca maaragtay maka xig walxaal alrakbu maaragtay safarkii oo abu sufyaan oo watay oo maaragtay badaa'icdu ay saarnaayeenna asfala minkum oo idinka hooseeyo beder baa la jooga beder qofkii soo maray jidkii waagii hore ilaa intaan jidkan hijrada waxaa la dhashay taqriiban tamaaniinaadkii awaa-ilkii qofkii sacuudi ku jiray marka markii jidkan weynoo dariiqulhijra dhaho waa laga leexday beder laakiin waagii hore ilaa maaragtay siddeetankii jidka jiddo ka soo baxa ama ka bederoo soo mari jira marka marka beder meel maka iyo madiino u dhaxaysa oo weliba dhinaca madiino u dhow ayay ku tahay waa meel dhinacyaalkana ay bacaad yihiin taagagna leh marka oo waadina u dhaxeeyo marka taagga madiino jooga nabiga iyo saxaabadiisaa jooga calayhi salaatu salaam taagga maaragtay maka joog xaggiisa xigana gaaladaa joogay waadiguna oo hadhow dagaalka uu ka dhici doono dhexduu maanta uu jiray amaa safarka miyaa isagu waa fakadayo dhinaca xeebta ma warrakbu asfala minkum ilaa markii beder ay halkaan ay tahay xeebta waa halkaan maka jidkii waa kana halkaan maalan maka iyo uu ka soo qacay intaba beder ka soo qaad halkaan madiinaa jir dariiqa toobiyaha marka waa dariiqan meeshaan beder ay tahay in la soo maro xeebtii baddana hoosay sii jirtaa dhinacaas koonfure soo maaha ayay marka ay sii jirtaa marka dhinacaa oo bari camal ay sii jirtaa marka abuu sufyaan muxuu sameeyey jidkii toobiyaha markuu saan ugu taagnaa saan u qalloociyay marka xeebta jirjirkeeda raabiq iyo yambuc iyo dhinacaas jiddo halkaasuu marka loo aaday si uu saaxada macrakada uga fogay marka ilaahay baa sawiraya meeshii la joogay walow tawaacadtum marka waa iska hor timaadeen labadii jamc waa iska hor yimaadeen walow tawaacadtum haddaad ballami lahaydeen ood dhihi lahaydeen meeshaan aan isugu nimaano lakhtalaftum waad iskhilaafi lahaydeen filmiicaadi ballanka ama kuwaasaa soo daahilaha ama adinkaa soo daahilaha laakiin hadda qolo soo daacda ma laha walaakin ay jamacakum bikayri miicaad ayaa u qadaran ilaahay wuu idinku leeyay ballan la-aan liyuqdiya allaahu ilaahay siduu u xukmiyo amran arrin uu u xugmiyo kaana ahaa arrintaasoo kaana aad mafcuulan ku la sameeyey oo ilaahay mar hore ou qadaro laga takhallusaba oo waa maxay in laysku hor yimaado dagaal oo meesha uu ka dhaco muslimiinta marka nasri iyo guul ay ku soo hoydaan liyahlika si uu u halaago u halaagsamo man halaka ciddii halaagsantay oo gaaladii ah can bayinatin xujacad hadda ka bacdi oo la ogaado xaqi inuu caddaaday oo qofkii marka gaalnimo ku dhinto oo dariiqa abijahal raaca inuu ogaado inuu gaalnimo cad oo ku socdo wayaxyaa ou noolaado ou rumeeyo man xaye qofkii noolaado iimaan ku noolaadana can bayinatin xujacad oo u caddaado rasuulka inuu rasuul xaqa ou yahay wa ina allaha allana la samiicun waa kii maqlaya caliimun ee og axwaash marka ilaahay subxaana watacaala axkaamta qaadashadeeda iyo nasrigii iyo xaaladii baa laysku xiraya xukunkan ilaah baa idiin jideeye qaatay allah idiin jideeyana maalintii labada kooxood ee isu timid waa allihii idiin gargaaray mowqiciyaa la sawiraba waxaa la leeyahay adinka waxaad joogteen beder waadiga dhinaciisa maaragtay madiine xig ayaguna dhinaca kaley joogeen waad fasafa fakiina waa idinka fakadoo meeshaa sayfalbaxr macnaa xeebta sayfalbaxri xeebtaa looga jeeda meeshaa xeebta ayuu safarka oo qaaday waa fakaday labadii qoloqoladii safarka difaacaysay oo gaalada ahaa iyo muslimiintii safarka inay qanimaysan rabtay oo hub haysata ayaa shash marka isku yidhi taasuuna ilaahay rabayo waxaa la rabaa meesha baadilka in lagu halaago xaquna uu guulaysto allihiisaa idiin gargaaray xukunkiisii axkaamtiisa iyo sharcigiisa qaad shay kastoo axkaamtana waa saas wey allihii idin abuuray axkaamta wanaagsan idiin jideeyey khayr aakhiriya adduunyo aad ka filanaysaan axkaamta tanfiidkeeda ajar baa laga helaa ee fuliyo waa id waqtibow ilaahay oo maanta ma arkaysaa oo xaqi iyo baadilkii kala bixiyey oo xaqi guulaystay antum adinka aad haydeen bilcudwati dunyaa taagga soko cudwadu waa labada buuroodoo isfiirinaysa taaggan iyo taaggan waa laba cudwo wey ama cidwo qiraa'ada abi camar waa isku mid meesha waadigaa udhaxeeyo berrinkaa udhaxeeyo labada buurood jeexaana waxa weeye waadiyay yidhahdaan carabtu yidha laakiin anaga berrin iyo jeex waxaan dhahnaba waa labadaas waa wahum ayaguna bilcudwati alquswaa taagga fog ay ku fog yihiinoo xagga maka xiga walxaal alrakbu rabbigiina rakbigii macnaa safarkii oo abuu sufyaan oo watana asfala minkum hoosuu idinka jiroo badda xeebteeda ou la gooya abuu sufyaan ilaa wuu soo sahmiyey laba ninoo ilaalahahu nabigu soo diray calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay awrtoodii iyo digadoodii intuu jajibo yidhi walle kuwan waa calaa-if yasrib yasrib madiino quudkeedii waaye timirtii markuu ku arkay markaasuu safarkii xaggaasu ula gooyey marka ilaahayna wuxuu rabay labadan qolo inuu kulansiiyo walow tawaacadtum adduunka haddii aad ballami lahaydeen lakhtalaftum fi lmiicaadi ballanku waa isu khilaafi lahaydeen walaakin jamacakum bikayri miicaadin ayaa u qadaran wow idinkulmiya idinkoon ballan idinka dhexaynin liyaqdiya allaahu ilaahay su u xukmiyo oo bannaanka u keeno amran arrinoo kaana ahaa mafcuulanku marka horeba laga takhallusoo la sameeyey oo bannaanka in la keeno u baahanoo waa maxay waa guusha muslimiinta liyahlika soo u halaagsamo man halaka ciddii halaagsato gaalnimo ku dhibatay can bayinatin iyadoo gaalnimada iyo fashilkeeda iyo qubxigeeda uu cad yahay wayaxyaa ou noolaada man xaya qofkii noolaadana iimaan ku noolaada can bayinatin xujo cad ilaahay inuu xaqiya rasuulku ou xaqiya diintu xaqta ogaado wa ana allaha ilaahay la samiicun ku maqlid badan weeye caliimun alla kii u jeedo weeye id yuriikahum ullahu id waqti buu ilaahay idiin gargaaray yuriikahum allaahu ilaahay oo ku tusina hum gaaladii fii manaamika hurdadaada qaliilan ayagoo yar walow araakahum hadduu ku tusin lahaa kaiiran ayagoo badan gaaladii la fashiltum waad fashilmi lahaydeenoo waa baqi lahaydeen walatanaasactum fi lamri arrintaad ku doodi lahaydeen walaakina allaha ilaahay baa sallama arrintii nabadgeliyey innahu ilaahayna caliimin ku og weeyey bidaati suduuri axwaasha laabta ilaahay subxaana wa tacaala nasri haddii uu keenaayo asbaabta dhan buu sakhiraya qoladuu nasrinayo rasuulkaa ru'yooda calayhi salaatu wasalaam gaaladiiu wuxuu arkay yar ayaga dhanbaba oon waxba ahayn macnaa xaqiiqatan waa yaryihiinoo waa ducafaa laga wada ilaa ru'yadu macno kaley wadataa rasuulku markuu saxaabadiiba u sheegay saxaabadii marka waa geesiyoonaadeen hadday arki lahaayeen marka ou rasuulku arki lahaa iyagoo badan una sheegi lahaa fashil iyo jab iyo baqaa dhici lahayd marka ilaahay subxaana wa tacaala waxa waa isu keenayaa si waxa khayrka ay u dhacaan id waqtibau ilaahay xaqii iyo baadilka uu kala bixiyey yuriikahum uu ku tusinayo allaahu alle gaaladii humtu waa damiirka gaalada uu ku tusinayo fii manaamika hurdadaada qaliilan iyagoo yar walow araakahum hadduu ku tusiin lahaa kaiiran iyagoo badan la fashiltum waad baqan lahaydeen walatanaasactum fi lamri arrinta dagaalkana waad ku doodi lahaydeen si ayna taa u dhicin baqasho iyo in la doodo walaakina allaha ilaahay baa sallama badbaadiyey mowqifka ilaaha badbaadiyey rasuulku waa kii la showray saxaabada ay geesinimo geliyeenoo hadallada fiican ay ku hadleen innahu allana caliimun ku og weeyey bidaati suduuri axwaasha laabta ku jirta wadkuruu waid waqtibuu idiin gargaaray uu xaq iyo baadil kaleeyey yuriikumuuhum oo idin tusinayo id iltaqaytum markaad kulanteen fii acyunikum indhihiina qaliilan xaal ay yihiin kuwa yar wayuqallilukum idinkan oo idin yaraynayo fii acyunihim indhahooda muxuu ilaahay saa u sameeyey liyaqdiya allaahu ilaahay inuu sameeyo amran arrin kaana ahaadee mafcuulan ku la falayo wa ilallahi ilaahay intii kaa xaggiisay turjacu lumuuru umuurta loo celiyo arrintaana waa mid kale weeye markii hore mu'miniinta ilaahay wuxuu nabiga la tusiyey ru'yadii ayagoo yar gaaladi rasuulkuu u sheegay taa rasuulka waxay noqotay geesinimo gelin ayay saxaabadii rasuulka u noqday markii layska yimid oo foodda la iska jaray gaaladii marka marka haa haa markii la isku yimid marka gaaladii iyo muslimiintu isku yimaadeen qolo walba qoladii kale waa la yaraatay gaaladiina muslimiintu waxay u arkayaan wax yar ma garata muslimiintiina maxay u arkayaan wax yar bay u arkayaan si maanta ma arkaysaa la isugu soo dhawaado qolo walba ay tashjuucayso ilaa waa dagaal ilaahay subxaana wa tacaala isagu ou qadaray inuu maanta ma arkaysaa dhaco laakiin maxaa dhacay waa markii la isku soo dhawaaday markii goobta la isugu yimid oo fashta la iska qaaday ee macmacadii ay dhacday gaaladii muslimiintii waa la bateen ma garata qad kaana lakum aayatun suurat alcimraan fii fi'atayn iltaqata fi'atun tuqaatilu fii sabiili illah wa ukhraa kaafira yarowna way arkayaan gaaladii hum muslimiintii milayhim bay ku arkayaan ra'yal cayn waa markii goobtii la isugu hor yimid marka maxaa la rabaa gaaladii inay baqataa la rabaa waa arrin maanta ma arkaysa cajaa'ib marka nasriga ilaahun baa iskale subxaana wa tacaala waid waqtibau ilaahay idiin gargaaray yuriikumuuhum oo idin tusinayo gaaladii idiltaqaytum markaad la kulanteen fii acyunikum qaliilan waxyar wayuqalilukum adinkana waa idin yareeyey fii acyunihina siay iyaguna dagaal war waa afar xabee soo qabta u yidhaahdaa laakiin maxaa dhacay markii fooda la isjaray mu'miniintii mar walba waxay arkayaan gaaladii inay yar tahay laakiin gaaladii marka muslimiintii waa la badatay si marka rucbi iyo argagax ugu dhaco saa ilaahay muxuu u sameeyey liyaqdiya allaahu ilaahay si u sameeyey amrin arrin kaana ahaada mafcuulan kulla sameeyo laga takhalluso ilaahay arrin ou qadaray ooba iska dhacsanba bis wujuudka in loo soo daahiriyo unbay marka u baahan tahay wa ilallahi ilaahay intii ka ahbay turjacu lumuuru umuurta maaragtay noqoshadeedu ilaah bay ahaato arrinta allay u noqonaysaa subxaana wa tacaala adigoo alla ku kalsoono waxba kaa bi'i maayaan laakiin maalintaad alle ku kalsoonaaweyso alaya rasuulkiisa la xarbido maalintaasi qofkaa inkaar ay ku dhacday wallahu aclam